أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur talaado ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay afar-iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus doornimadan kuwada ugu door karan waxaa ka mid ah kataa'ib al ikhbaariye ayaa bahaysay filim lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo isku soo dhiibay wilaayada jubbooyinka guddiga fatahaadaha iyo daadadka ee mujaahidiinta ayaa weli ku howlan soo daadguraynta dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku sugan deegaanada ku teedsan jinka webiga jubba howlgallo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qayba ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ee ciidamada mujaahidiinta ay ku qabteen weerar ka dhaca duleedka degmada afgooye ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka riddada maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaana hoosaga degmada diinsoor ee wilaayadaasi xildhibaana ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa samaystay isbahaysi ka dhana kooxda riddada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta sarkaal ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaarada xilli dagaallo culus ay ka socdaan waqooyiga dalkaasi
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwada ugu door karoonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo isku soo dhiibay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbooyinka walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya
muuqaalkan ayaa qayb ka ah silsilada askar taa'ibiina oo maalmahan ay baahinaysay kataa'ib al akhbaariya kuwaasoo ka soo baxaya safka murtadiinta kadib markii ay ogaadeen inay ku dhaceen fal gaalnimo ah kataa'ib al akhbaariya ayaa maanta mar kale baahisay askari taa'iba oo ka soo baxay safka riddada kaasoo muddo badan ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada cabdinuur cabdi xuseen waa askariga taa'ibka ah ee kasoo muuqanaya kaamirada kataa'ib al akhbaariya waxaana uu murtadiinta ku biiray sanadkii laba kun iyo labaiyo tobankii isagoona tobabar dhanka ciidanka ah kusoo qaatay dalka uganda magaciyga waa cabdi nuur cabdi xuseen waxaan ku dhashay degmada jilib gaar ahaan xaramka da-deedu waa soddon iyo shan jir waxaan ku biiray labada kun laba iyo tobankii markay aheeday dibadaan ugula tababaray meesha dhinac waa nagala qoray kadibna diyaarada nala saaray ugandana la geeyey kambala markaan ka degnay adiga ilaa iyo toban sac ayaa baabuurna sii waday oo bas ah sagaal sac oo habeenimo yoona geliyey xerada hobihangal yidhaahda askarigan ayaa dhanka kale sheegay in si wanaagsan loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka xaqiiqada markaan ka hadlo xarakada waxaynu soo dhaweysay si aan la sheegi karin aan la soo koobi karin oo qiimo leh aan la dhihi karin tilmaan aan laga bixi karin dadka islaamka ah sida loo soo dhoweeyo anoo la soo dhoweeyey maasha allah waana ku farxnay qalbigeenna wuu jeclaystay ugu dambeyntii cabdinuur ayaa baaq cod dheera u diray maleeshiyaadka uu safkooda ka soo baxay isagoona ugu baaqay inay isaga haraan gaalada ay garabka u yihiin diintoodana ay dib ugu soo laabtaan waxaan leeyahay dowlado kaleento ajnabi ah waxba ay idii hayaan ma jirto sideedana annaga geeska afrikada markii la yidhaahdo waxaan ahay dad muslim ah dal oo qani ah baana aan haysanaa iyo ajnabi kugu shaqaysanin ka soo tanaasul aan ku leeyahay askari iyo dhammaan inta xil iyo ka haysa dhammaantooda soo gala diinta muslimka oo qaaliska ah soo gala aan leeyahay waxaa leeyahay daba dhilif wax uu kugu tarayo oo kugu soo siyaadanayo ma jirto dalkan waa dal muslim ah afrikada bari ah haddana hal luqad ku hadlo hal diin leh waxaan idiin leeyahay ka soo baxa yaan maskaxdiina lagu shaqaysanin si kastaba askarta taayibiinta ah ee kasoo baxaya safka gaalada ayaa sida tusbax la furay oo kale ugu soo qulqulaya wilaayaadka islaamiga waa kuwa allah uu toobada waafajiyey halka kuwa kalena ay sababsanayaan gacanta aan gabashada lahayn ee mujaahidiinta waxayna kaga badbaadi karaan oo keliya inay diintooda dib ugu soo laabtaan ayna ka haraan gaalada ay dabadhilifka u yihiin mahadsanid abuxasaan guddiga fatahaadaha iyo daadadka ee mujaahidiinta ayaa weli ku howlan soo daadgureynta dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku sugan deegaanada ku teedsan jiinka webiga juba walaalkeen cismaan axmed dhuubow oo booqasho ku tagay deegaanada ay ka socoto daadgureynta ayaa warbixintan inooga diyaariyey haddaba xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka duulaysa mas-uuliyadda ka saaran dadka muslimiinta ah ee ku nool guud ahaan wilaayaadka dalka waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa guddi loo xil saaray lixii labaatankii bishii rabiicu thaani ee kun afar boqol afartan iyo shan hijri oo ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay magacowday guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha iyo daadadka ayaa waxaa gobolada dalka gaar ahaan intii uu fatahaaduhu ay ku dhufteen ka bilaabatay shaqooyin waaweyn oo ay mahadiyeen guud ahaanba bulshada sida ay warbaahinta u sheegeen guddiga shaqooyinkii ugu horreeyey ayaa ahaa raadinta xogaha ku saabsan fatahaadaha iyo daadadka daadgureenta dadka iyo duunyada dejinta goobo aamin ah iyo qeybinta waxyaabaha ay dadka u baahnaayeen meelaha ugu badan ee daadadka ay ku dhufteen ayaa ahaa laga soo bilaabo saakow ilaa jamaame amaba iskudarka webiga iyo badda guddiga ayaa bilaabay safaro lagu marayo biyaha dushooda meelaha qaar oo aan kula safray guddiga ayaan ku tagnay deegaano laga daadgureynayay dadka kuwa ay weli ka socotay daadgureynta iyo qeybinta raashinka oo barbar socotay subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniina wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun guddiga ayaa marba deegaan deegaan ugu sii gudbayay taasoo ay tahay waxa ugu horreeya ay mujaahidiinta wakhtiga ugu badan ku bixinayaan
waxaan ka soo dhaqaaqnay deegaanka hargeysani oo aan howlo shaqo u tagnay waxaan kaga gudubnay oon hadda ku sii soconnaa deegaan kale oo isna lagu magacaabo mareerey oo guddiga uu sheegay inay dadku go'doonsan yihiin waxaan saarannahay doomanka lagu soo daabulayo dadka sidoo kalena lagu daabulayo gurmadka raashinka iyo daawada biyo fara badan oo aan ahayn kuwa webiga ayaannu ku dhex soconnaa inkastoo horay boqolaal deegaanaha dadkii ku sugnaa loo geeyey magaalada jilib iyo deegaanada ku dhowdhow haddana dadkaan ku soconno guddigu waxay noo sheegeen in ay ku adag tahay in dadka halkaa laga soo daadgureeyo laakiin laysugu geeyey meelo yaroo taag ah oo markaasi dadka lagu samata bixinayo
safar saacado qaati kadib ayaannu gaarnay halkii aan ku soconnay
waxaan soo gaarnay deegaanka mareerey oo ka mid ah deegaanada uu fatahaadda ku sameeyey webiga halka hadda aan joogno waa meel yar oo taaga oo guddiga gurmadka maareynta fatahaadaha uu isugu keenay dad aad u fara badan oo laga soo sameeto bixiyey webiga amaba meelaha godka ah dadka halkaan ma qaado runtii aad ayay u fara badan yihiin aad ayay u yar tahay meesha taaga ah dad fara badan ayaa ku sugan hal waddo oo keliya oo isugu keenay kumanaan dad ah oo laga soo sameeto bixiyey tuulooyin fara badan guddiga ayaa raba inay dadka la hadlaan oo ay u sheegaan arrimo quseeya oo ku saabsan xaaladda halkaan soo booqannay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay subxaana wa tacaalaa isagaa qadaray maanta waxaan dhex taagannahay waana dembi iyo dunuub annaga aan samaysannay weeye ilaahay subxaana wa tacaala addoommiisa ma dulmiyo waxaana la ka rabaa reer mareerey alla subxaana wa tacaala inaan u toobadkeen horta marka hore marka labaad waxaa la rabaa insha allahu biidin illaah meeshaan in laydinka raro buurkan yaraa lagu soo haray meesha waa laydin rarayaa doomihii baa diyaara guddigii baa diyaara wilaayadii baa diyaara waxaa loo yimid halkan yarta ee cidhiiriga ah in laydinka raro oo meel kasta ay biyihii ay hareereeyeen nin kastoo waxa ugu muhiimsan uu gacanta ku qabsado waxaan rabnaa adduun iyo maal la qaadi karaa meeshaan ma jiro waxaa la qaadaya naftaa la badbaadinaya naftiinna la badbaadinaya meeshaa saarantii sooma jeedaan meel meel yar sooma idinkoo dhan intaa saarinta inta aan saarannahay iskula joognaa oo aan aan aan la- labaatan mitir dhammayn wixii laga bilaabo saacaddan waa guuraynaa meesha la idiin soo sahmiyey ee la xaaqay oo la diyaariyey ayaa laidin geynayaa doomihiina waa diyaar soo diyaar ma tihiin idinkuna qayb ka noqda kaalmada qayb ka noqda biidin illahi tabaaraka watacaala saacaddan laga bilaabana waa la guuraya waa la waa la wareegaya meesha waa ka guurayna insha allah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay biyaha naga qaado inuu ilaahay biyaha naga qaado ilaahay subxaana wa tacaala inuu nafteenna iyo maalka ilaahay noo caymiyo allaahuma jecl xawaalayna walaa calayna roobku waa nicmo waana waxaa weye naqmo weeye maalmo aan ku socdaalayay biyaha dushooda iyo webiga waxaa jiray meelo khataro badan dhinaca safarka marka loo eego
hadda waxaa hoosmaraynaa buundada weyn ee magaalada jilib sidaad maqlaysaan eh, xaalku waa halis Eh, buundida hoosteeda buundida hoosteeda marayna halista ka waran halis hoosteeda saan khatartana ku shaqeynaa Eh, xaaladdu dabcan waa halis sidaad maqlaysaan horaa loo baxay mar kale horaa loo baxay xaaladdan waa xaaladda ugu halista badan inta lagu safrayo webiga gudihiisa Eh, in allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu na gudbiyo
انت اماده انت اماده سو سعوده اي صعب ها ها ها هذا خاخره يا هذا خاخره بسم الله
هاي ماذا حر ولا بحر مطول كان بليون كبحه انت بليون كبحه حقتك
wax yar ayaa inoo haray سعوده حقتك awaamiirtu waxaa bixinaya eh, naaquudaha doonta ina hadda Eh, doonta hadda waa ay ka baxday alxamdulilaah dhowr daqiiqo oo xaalad adag allah subxaana wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa oo ina soo badbaadiyey warbixinada kale ee soo socda ayaan kusoo gudbin doonaa waxqabadka mujaahidiinta ee ku aadan samata bixinta iyo gacanqabashada dadka u baahan in loo gurmado aad buu umahadsan yahay walaalkeen cismaan axmed dhubow ayuu kaasi ahaa howlgalo kala duwan oo khasaa'ir lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qeybo ka mid a wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya weeraradan oo isugu jira dagaallo iyo qaraxyo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa waxay ka kala dhaceen wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya dhanka banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen xerada goordan ee degmada hodan ee magaalada muqdisho halkaas oo xaruun weyn u ah maleeshiyaadka murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa allah fadligii qaraxaas lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana lagu dhaawacay lix askari oo isla maleeshiyaadka ridada ah sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen fariisiin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku leeyihiin halka loo yaqaano sarkuusta iyadoona dhawaqa qaraxaas laga maqlay xaafado ka tirsan magaalada muqdisho dhanka shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada qoryooley waxaana halkaas ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada janna leh oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose howlgalladan saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ayaa qayb ka noqonaya howlgallada lagu beegsanayo kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku ah diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid cabdulqani mid ka mid a maleeshiyaadka murtadiinta ee ciidamada mujaahidiinta ay ku qabteen weerarkii ka dhaca duleedka degmada afgooye ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ridada walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa faahfaahinta warkani eegaya waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa weerarka mindhabagal ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay ee deegaan dhaca duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose kaasoo loo dhigay maleeshiyaad murtadiin ah oo halkaasi ku socdaalayey tirada askarta murtadiinta ee nolosha lagu qabtay ayaa gaartay ilaa lix askari oo mid kale ayaa saacado ka hor nolosha lagu qabtay kaasoo ka mid ahaa maleeshiyaadkii kamiinka loogu dhigay agagaarka deegaanka sabiida ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose maleeshiyaadkan murtadiinta ee kamiinka loo dhigay ayaa ka baxay degmada afgooye waxayna ku sii jeedeen degmada qoryooley iyagoo maraya agagaarka deegaanka sabiid ayaa kamiinka loo dhigay ilaa iyo hadda waxay mujaahidiintu nolosha ku hayaan lix askari oo murtadiin ah idaacadda islaamiga landalus ayaa xalay barnaamijka faafribka wararka ku wareysatay mid ka mid a maleeshiyaadkaasi murtadiinta ee nolosha lagu qabtay askarigan ayaa tilmaamay xilliga gacanta lagu dhigayey in asagoo teleefon ku hadlayey islamarkaana rasaastu iyadoo ay ku bilaabatay inuu arkay iyo in macluumo qaldan la siiyey taasoo ah in deegaanada ay ku lugaynayeen ay ahaayeen deegaano sayf ah oo aan wax dhibaato ah ka jirin balse ay la kulmeen dagaal culus dagaalkaas oo maleeshiyaadkaasi qaarna lagu laayey kuwana nolosha lagu qabtay halka kuwo kalena lagu dhaawacay qolbun intii lasii socdeen waa tanoo dhacdo halkaan ka dhacdo yani ma fahamti waa garta marka xaggee ka soo baxdeen marka hore annaga niyow afguye iyo magaalada muqdisho ayaan kasoo kala baxnay mana wax gaar la yaraha ma jirin waa la lugeynaa labas haye waa garta qorshihiina muxuu ahaa marka kulliyo mataqaana ujeedku wuxuu ahaa oo mataqaana ninkaas mas-uulka ah ina hogaaminayo ina horguudayo ina mataqaana deegaanahaas midii la tago beesha inuu kasoo saari karo macna hub macnaa ma fahamti mhm waa garta marka idinka dagaal idinku qabtay intaan soconaba dagaalaan ugula qabtay haa waa garta dagaalka xaguu ka dhacay miyow deegaanada ani dhulkan kalama aqaano oo nin mataqaana dad kale kadaba fiilsan lahaa ma fahamti haye inkastoo mas-uuliyiinta ani aan kamid ahaa laakiin haddana dhulka aqoon uma leehi haye marka saas waa xaaladkiisa macnee qaabkoo dagaalku dhacay bal tafaasiil naga sii xasan cadow xasan cadow haye
waa kaasa xaggee usii socoteen waxaan u jeednay dhankaana qoryooley ayaan u soconay ilaa iyo farxaana dhulkaasa u soconay buulashiik waa gartay marka inaad meesha socod ku martaan ayaad rabteen ha saasay macnaa rajadeyna heedi calaashaan qofka dhulkaasi aqoonta ulaa ayaa fikirkaasi mataqaanaa keenay marka taila asligeeda ayaa mataqaanaa qaladaadkan ay ku dhaceen marka dagaalka meesha ka dhacay maxaa khasaaro ka dhashay niyow wax dhintay iyo wax noolba haddaan tir ahaan aniga kor kama hayo sababtoo anigoo taleefon iskaga hadlaayo ayaa xabada mataqaana nagu bilaabatay marka rag iyo mataqaana waxa waaye way kala carareen beerahaas sidaas mataqaana lagu qaldamay marka wax dhintay iyo mataqaana waxa waaye wax noolba inaa mataqaana xoogaa kabaan arkaa laakiin tira cayimino hadda waxaasa dhinkaan dhihi kara ma jiro waa gartay marka tirada askarta ah ee gacanta lagu soo dhigay ee hadda mujaahidiinta gacanta ku hayaan oo adiga aad kamid tahay imise ayaad gaaraysaan niyow waxa waaye toddoba qofood ayay mataqaanaa soo qabteen kamiinkaasi barkaysna ee loo dhigay maleeshiyaadkaasi murtadiinta ahaa ayaa sidii loo qorsheeyey u dhacay allah mahadi geesiyaashii fuliyeyna waxay goobta ka dhaqaaqeen iyagoo saalimiin ah mahadsaned abusheyba maktabka dacwada wilaayada islaamigaha ee baay ayaa dowra diiniya u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanaha hoosaga degmada diinsore ee wilaayadaasi warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen casaam carafaad dowladana socotay muddo toban maalmood oo xiriira waxaa soo qaban qaabiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga baay waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ka mid a bulshada ku dhaqan deegaana hoostaga degmada diisoor ee wilaayada baay dadka dowladan ka faa'iidaystay ayaa iskugu jiray qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona dowladda muddadii ay socotay ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah qaar ka mid a dadkii dowladda ka faa'iidaystay oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa soo bandhigay qeyba ka mid ah cilmiga ay barteen muddadii ay dowladda u socotay sifatu dafni lmayiti mashruucun mebol jidushiya tacmiiqu lqafri qafra in la jaraasho ilaa wasdi rajuli rajulku kalabarkas la jaraasho wa an yakuuna fiihi qafra in agaado laxdun ciil la weelo min jihati lqiblati qiblada jihadeena lagu weela wa an yuudaca almayitu miyidkana la digiso fi laxdi ciilka guddas la digisa calaa janbi laymani dhinaca midigna la digisa wa tuxallu lufuru alcuqadu lkafani kafantii gunudaakana la furo walaa tunzacu mana salan beesna bal tutraku salanka taba walaa yukshafu mana lanfeedna wajhu wijaakas sawaa'un mabojinaga kaana almayitu mayidka la agaada rajulan aw imra'atin balaameyle agaataba wijas maslefeeda
lanka salaadiis mayba kuburaas laaraysiye sheeya kuburaas markuun awel mayb waa alkalaamu hadla kuburaas oo alcamdu oo gesad ah maca dikri oo usoo hasuusinyo usa hadala ama walcilmu oo usoo ogyo usa hadala ama naasi ki hilmaami iyo waljaahilu kanka jaahil iyo salaad in hadalka buraas buu iska jaahilayay falaa tabtulu salaatuhu salaadiis buu ku buraas athani kan lamaad mayba waa allaxiku wasala salaadka buraas oo walaklu walaamisa kuburaas iyo washarbu waldhammahu salaadisigu birto hikan shanaad mayboona inkishaafu alcawrati awradaas oo feedinto salaadasigu birto alinxiraafu lkaiiru iilisho badan owsun oo dhinyaalksuun dhaqadoosigu birto can jihati lqiblati qibladii in jeedee uska birmo salaadasigu birto alcabatu dhedheelow salaadasigu birto oo alkaiiru badan oo almatawaalii hiriirta maktabka dacwada wilaayada islaamiga bay ayaa sare u qaaday dowraadka sharciga ah ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bay si sare lagu qaado heerka waxbarashada dadweynaha ku dhaqan dhulka wilaayada mahadsaned casaam xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa samaystay isbahaysi ka dhan ah kooxda hirdada soomaaliya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir qaar ka mid a xildhibaanada koox hirdada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay isbahaysi ay kaga soo horjeedaan madaxa kooxda hirdada soomaaliya kaas oo ay ku wajahayaan siyaasadda uu wax ku maamulo waxay ka soo horjeesteen damaca xasan gurgurta uu ku doonayo inuu wax u bedelo nidaamka ay ku dhisan tahay kooxda hirdada uuna doonayo in ay u ansixiyaan xildhibaanada murtadiinta haddaba waa kan mid ka mid a xildhibaanada hirdada ee mucaaradka kuwa xasan gurgurta oo arrimahaasi ka hadlaya maanta oo ay taariikhdu tahay toddobiyo labaatanka nofembar laba kun saddex iyo labaatan annagoo ah xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa golaha shacabka hortiisa magaca kudladda toosin qaran kudladdan waxay walaac ka muujinaysaa qodobadii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee aan loo dhammayn kuwaasoo qaarkood ay ahaayeen kuwo ka hor imaanaya dastuurka kudladdu waxay soo jeedinaysaa in wax ka beddelka dastuurka uusan ahayn wax koox gaara ay go'aanka gaari karaan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed isla markaana u baahan yahay wadar ogol soomaaliyeed haddii wax laga beddelayo madaxa kooxda hirdada soomaaliya ayaa wajahaya cadaadisyo kala duwan oo kaga imaanaya xubnaha iyo siyaasiyiinta murtadiinta iyadoona maalmihii lasoo dhaafay eedeemo kala duwan loo soo jeedinayey mahadsanid xaarif ugu dambayntiina sarkaal ka tirsan dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu dilay gobolka amxaarada xilli dagaalla culus ay ka socdaan waqooyiga dalkaasi walaalkeen eliyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya waxaa sii xoogaysanaya marba marka ka dambeysa dagaalka ka holcaya gudaha waddanka itoobiya iyadoona maleeshiyaadka faana ay bilaabeen inay si qarsoodi ah u ugaarsadaan saraakiisha booliska ee ku sugan gudaha gobolka amxara arrintan lagu laynaya saraakiisha ugu sarsarraysa ciidanka booliska xabashada itoobiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay noqotay mid xargaha goosatay waxayna wararka laga heliya gudaha gobolka amxara ay ku warramayaan in saraakiil fara badan oo meyd ah lagu arkay gudaha magaalooyinka ugu waaweyn ee gobolka waana dhif iyo naadir in la arka markii ay faana fulinaysa howlgalladan arrintan ayaana baqdin hor leh ku beertay booliska ku sugan gobolka amxara waxaa xusid mudan in saacadihii lasoo dhaafay weerar gaadmo ah lagu dilay taliyihii booliska ee magaalada alamaate ee gobolka amxaarada sida ay soo tabinayaan warbaahinada gudaha dalka itoobiya waxaa howlgalkan fuliye kooxa ku hubaysan bistoolada misena wate mootooyin ugaarsigan gaadmada ah ee ay wadda kooxda faano ma ahan mid keliya ku kooban saraakiisha dowladda xabashida itoobiya balse waa kuwo qaarijinaya shakhsi kasta oo ka tirsan xukuumadda adis ababa midkaas oo ay muhiim u arkaan
warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu